halka aad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington warar ku saabsan xiisadda yemen iyo weliba baraf iyo dabaylo goordhow ka dhici doona maraykanka ayaanu goordhow idiinsoo gudbin doonaa marka horese soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xukuumadda la filayo in uu dhowaan soo dhiso ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke isagoo sheegay inay noqon doonto mid loo dhan yahay oo ay ku jiri doonaan wejiyadii hore iyo kuwo cusub labadaba balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in tixgelinta koowaad la siiyo nidaamka four pointy five ama afar dhibic shan oo ah nidaamka ay soomaalidu wax ku qaybsato madaxweyne xasan sheekh oo goordhaweyso saxaafadda la hadlay ayaa ugu horreyn ka hadlay safarkii uu shalay muqdisho ku tegey madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan oo uu ku tilmaamay mid taariikhi ah booqashadaasi taariikhi ahayd cilaaqaadkii turkiya iyo soomaaliya horay ayay u marisay sidii tii saddex sane barka hor uu ku yimiday ay horumar badan dalka soomaaliya u keentay midaana sidoo kale waxaan rajaynaynaa in wax badan oo horumar ah iyo wax badan oo wada shaqayn ah oo turkiduna dalka soomaaliya ay ka faa'iidayaan annaguna aan ka faa'iidayno ayaan shalay runtii isla soo qaadnay isla garanay heshiise formaal aan saxiixnay guddiyo cusub in la magacaabo ka shaqeeyo arrimaha horumarka soomaaliya ayaan ku heshiino isku afgarannay iyo cilaaqaadka dhinaca siyaasadda keliya maaha dhinaca amniga keliya maaha laakiin dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca muxuu ahaaye horumarinta dowladnimada dalka soomaaliya sidii u yeelan lahaa dowlad shaqaysa oo rasmi ah oo dalkao dhan halanto aad iyo aad ayay arrintaas in ay garab taagan yihiin wakti badan iyo xoolo badanna ay ku bixin doonaan ayuu madaxweynaha turkiga uu noo sheegay
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee laga sugayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke isagoo sheegay in isaga iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku heshiiyeen inay noqoto xukuumad ay ku wada jiraan dhammaan dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeeda waxaan rabaa dalku inuu yeesho xukuumad la wada leeyahay qabaa'ilka soomaalida muxuu ahay awoodda qaybsigu uu ku salaysan yahayna inay si rasmiga u wada jiraan kooxaha siyaasadeed ee saaxiibada noqday ee dalka ka jira maantana inay ku wada jiraan markaan saas leenahay prime ministerka iyo madaxweynaha iyo waxaan man aniga prime minister heshiis ku nahay xukuumaddu inay sidaa ahaato xukuumad lagu wada jiro loo wada dhan yahay dadka soomaaliyeed qabaa'ilkoodu dabcan ay u dhan yihiin halkan noocan naqiilno oo awood qaybsigaa kaasay ahayd laakiin baryahan waxaa ku soo darsoomay dad muxuuaha isku aragti isku ra'yiyaan nahay dhahayo ayaga lafsidooda ra'yigooda iyo aragtidooda aada iyo aad ayaa loo ixtiraamaya waana la soo dhoweynayaa mabda'aas in xukuumadda cusub ee imaanaysaah loo wada dhammaado oo lagu wada jiro maalintaas sidii aan u sheegay meesheeduu joogaa madaxweyne xasan sheekh waxa uu sheegay sidoo kale in dhismaha xukuumadda cusub lagu saleeyo nidaamka ay beeluhu ku heshiiyeen four pointy five ama afar dhibic shan kaasina uu u baahan yahay in tixgelin la siiyo yani waxaan rabaa dadka soomaaliyed u sheego xukuumadda dhismaheeda inta mitir ee in lagu cabiro la rabo mitirka aan qaanuun aan qornayna laysku raacsan yahay ee ah qabiil in wax lagu wadaaga ah four point five waa yaallaa wuxuu rabaa in la tixgeliyo mitirka kooxo siyaasadeed oo isku tegey oo welina xisbiye aan ahayn laakiin isku aragtiyaan nahay isku kooxaan nahay dhahayana wuxuu u baahan yahay lafsidiisa tixgelintiisa uu leeyahay in la adeejiyo qaybaha kala duwana bulshada soomaaliyeed bulsho ahaan ay ka koobanta xukuumaddii gabdhihii inay ku jiraan haweenkii ay ka muuqdaan dhallinyaradii inay ka muuqato dadkii kale maxaanku ihahda inay ka muuqdaan marka waa waa xukuumadda dhismaheedu waxa uu leeyahay cabiro kala duwan iyo mitiro kala duwan oo mid walba goonidiis in xukuumadda loogu cabiro la rabo hawl saalan maaha
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo uu sheegay in xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare sharmaarke uu soo dhisayo ay dhici karto inay ku jiraan wejiyo hore iyo kuwo cusub labadaba isagoo sheegay in xukuumad kasta oo timaadana aan la waayi doonin cid mucaarada ama eedaysa walaalaha xukuumadihii hore ka tirsanaa jiray qaarna way soo noqon doonaan xukuumaddaanay ka mid noqon doonaan qaarna inaanay ka mid noqon waa suurtagal kuwa ku soo noqdana waxaa la rabaa inay ku shaqeeyaan spiritka ama muxuuha ruuxa dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga iyo dhaqangelinta dowladnimada kuwa ku soo noqon waayana waxaa rabaa inay qaataan inay berri ku soo noqon karaan ee aanay maanta aanay muhiim ahayn laakiin waxaa muhiimka waxay tahay xukuumaddu waa tiro kooban oo dad soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo dadka soomaaliyeed ee labaatanka milyan ku dhow oo dhanna ay xaq u leeyihiin qof walba inuu inuu inuu shaqadaas qaban karo ayuu xaq u leeyahay laakiin awooddeennu xadidan fursadahoo gaaban aqoontoo yar institutionsk wax badan samayn lahaa noo samaysneen waxaa ku dhacday un dad qaarkiis in maxaan ku ihahdaye xukuumaddaha ka mid noqdan la yiraa macnaheeda maaha in dadka kaleo dhan aanay mudnayn waa mudan yihiin laakiin in un baa naqan lahayd intaasi qabaa'ilka soomaalida dhannay ka koobmaan kooxaha siyaasad ahaan isku kooxaana annagu aragti siyaasadeed oo dalka lagu badbaadinay yaan wadanaa dhahayo waa waa ka mid waa inay ka mid noqdaan soo loo baahan yahay inay muujiyaan aragti siyaasadeed oo dalka badbaadinaysa inay wataan ee aanay wadanin aragti siyaasadeed oo dalka meesha kusii haynayso aragti siyaasadeed oo dadka soomaalida kala qoqobaysa aragti aragti siyaasadeed oo dadka soomaalida kala qaybinaysa ma jiro cid aan ku eedaynaya inay qabto aragtidaas laakiin waan ka ducaysanaynaa da'deeda xukuumad kasta oo timaadana qof iyo laba iyo saddex eedaysa ama ciladaysa lama weyn doono laakiin ciladayntaas maxaan uga gudbi karnaa ayadana dulqaad iyo beri inay maanta ka fiican tahay dii aan yihahdo sidaas alaa
hadalkan madaxweyne xasan sheekh ayaa imanaya iyadoo dhinac kale ay maanta magaalada muqdisho ku shireen xildhibaanada isku mowqifka ah ee kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha kuwaasi oo ku hanjabay inaanay xukuumadda kalsoonida siin doonin haddii lagu soo daro xubnaha madaxweynaha ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa horey ula noqday xukuumaddiisii hore kadib markii uu mucaaradad kala kulmay baarlamaanka wuxuuna haystaa ilaa soddonka bishan in uu soo dhiso xukuumad kale
haddaba koox ay ku midoobeen xildhibaano tiradooda gaadhayso sideed iyo lixdan xildhibaan oo la magac baxay toosinta talada qaranka ayaa iyaguna muqdisho ku shiray waxaanay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uga digeen inaanu ku soo darin xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo wasiiradii khilaafka xukuumadihii hore ka midka ahaa kudladaasi haddaba waxaa ka mid a xildhibaan cabdilaahi jaamac xuseen oo haatan si toosa khadka telefoonka ugu jira xildhibaan cabdilaahi haddii aad maqlayso shirkiinaasi iyo ujeedadiisa noo faahfaahin
maantay waxaa ku shiray hotel xayaa kutla laba kutladood oo baarlamaanka soomaaliyeed ka mid ah mid hore u jirtay oo la yidhaaho badbaadada qaranka iyo mid gadaal ka fuubsantay oo la yidhaaho toosinta talada qaranka oo anuu guddoomiyaha ka ahay
marka tiradiina la isku geeyo waa iyo konton xildhibaan ka boqol iyo konton xildhibaan bay ka badan yihiin dadka ku ku midoobay labada kutladood mabaadii baanu soo saarnay waxaanu soo saarnay warmurtiyeed annaga oo ka cabanayna oo ka muujinayna dareen daahidda ay xukuumaddii daahday oo muddo dheer ay hadda dhowr iyo afartan cisho sii dhowdahay caqabadaha hor yaalla annagoo ka digayna waxaanu usoo jeedinay in wasiiradii saddex laba xukuumaddantii saddexaad weeye wasiiradii khilaafka xukuumadihii hore saldhigga u ahaa ee ay awgood u burbureen ee midaan ku dhex jira ee mid waliba dhibaatadeeda qayb ka ah inaysan wasiiradaas soo gelinin xukuumaddan cusub waxaan kaloo soo jeedinay in xukuumad tayo leh oo dad waxtara oo laba kun iyo lix iyo tobanka ummadda soomaaliyeed wax hiegsanayso gaarsiin kara oo wixii loo baahnaa doorasho diyaarin kara oo aqoon leh oo tayo leh oo hufan oo ka hufan musuq maasuq iyo cilladaha dad xukuumad noocaasa in lasoo xulo inaan lagu lugo-inin dadka qabiilada lagu raaligelinayo oo aan tayada lahayn oo tiradoodu badan tahay oo dalka la degay
marka xildhibaan cabdilaahi dad gaara miyaad si toosa u abaaraysaa oo aad leedahay yaanay shakhsiyaadkaasi ku jirin mise waxaad u dhigaysaa hadalka guud ahaanba qof xil hore soo maray oo ka mid ahaa xukuumadihii hore ee kala dambeeyey inaan lagu soo darin xukuumadda cusub ee haatan soo socota
baarlamaanka iyo siyaasiyiinta soomaalida iyo madaxda soomaalidu way og tahay sababtii ay u dhacday xukuumaddii ra-iisul wasaare saacid iyo wasiirada awooda badan ee halkaa ku jiray xukuumaddii ra-iisul wasaare cabdiweli iyo dadkii ololaha arrintaas inay burburto sababta u ahaa iyo kuwa hadda tan caqabada ku ah waa la ogyahay wasiirada noocaasa waa la yaqaanaa tiradooda madaxdu way taqaanaa waan isu sheegnay hore ayaa kutladda badbaadada qaranku afar kamida u tilmaantay annaga toosinta qaranka haddaan nahay afar ka badan yaan bandhignay tusaale waxaan dhignay calaamadaha ay leeyihiin dadka laga rabo in laga reebo golaha wasiirada dadka loo baahan yahay inay ku jiraan calaamaadkooda waa sheegnay madaxda mas-uuliyiinta ah ee ra-iisul wasaaruhu kamid yahay oo madaxweynuhu kamid yahay waxaa la rabaa iyagoo qaranka loo dhimrinayo in loo xulo dad u cuntama inay dhibaatada ka saaraan waan gartay waan baarlamaanku mar kale inuu kal- lagu kalifinin in xukuumad aan lo u cuntamayn inta la keeno baarlamaanku uusan diidinin kadibna aan la isku eedaynin baarlamaan baa diiday iyo kanay ahayd hadda waxaan usii sheegaynaa inaan lagu soo lugo-in baarlamaanka haddii aan xukuumad taya leh oo ummadda soomaaliyeed u cuntanta aan la keenaynin waa tay eh, xildhibaan waxaad sheegtay in isku geyntiinu ay tahay boqol iyo konton xildhibaan haddii markaa xildhibaanada kale ee golaha ka tirsanay ay fikirkiinaasi mid ka duwan qabaan isla markaana la keeno een, xukuumadda cusub ee lasoo dhiso golaha hortiisa oo laydinka codbato maxay noqonaysaa tallaabada idinku qaadaysaan
nada kama codgolan karo aqlabiyada baarlamaanka wa- wa- laba boqol iyo toddobaatan iyo shan weeye baarlamaanku boqol iyo konton meesha isku raacdo cidina kama codbalin karto waxaan raadinaynaa maslaxa shaksiya maaha waxaad laisku dacaayadeeyaa oon suuqa ka maqalnay wasiiray raadinayaan kanay raadinayaan anagu danta qarankaan raadinaynaa qofkii ku habboonaa lasoo xulo hadduu u cuntamo oo qof wanaagsan oo soomaaliya oo shaqadaa qaban kara oo shuruudihii dastuurka ahaa buuxiyo yahay oo uu dalka dhibaatada ka saari karo codka yaga waa siinaynaa waan gartay hadduusan ahaynna waa hor istaagaynaa waa tay marka w- een, xildhibaan dadka badankooda waxay eh, aaminsan yihiin in sababta idinku aa uga soo horjeesanaysaan arrimahaasi ay ka mid tahay in ballanqaadyo hore oo jiray aawadeed idinka lafahantiina qaar idinka tirsanay ay doonayaan in golaha wasiirada ee cusub loo magacaabo taasina haddii la waayo aad idinkuna hor istaagaysaan kuwa la keeno tallaabadaasi soo ma jirto ma- arrintaasi meesha kuma jirto
waa hadalkaas runtii waa maqalnay suuqu yaalaa waa la odhanayaa laakiin waxa weeye dastuurku wuxuu qeexayaa cidda wasiir noqon karta xildhibaanka dastuurku ka reebi maayo inuu wasiir noqdo laakiin madaxdaa la rabaa inay soo xusho cid cuntanta xildhibaanka la xulayaa waa midkii dalka ka bixin lahaa dhibaatada hadiiba laga soo xulo ayaga golaha wasiirada kan u cuntamaa laga soo xulayaa oo kartida iyo hufnaanta leh kan kaloo shacabka aan xildhibaanka ahayna xaq buu uleeyahay asagana in laga soo xulo annagu dood iyo xujo ah annaga waxaa nala ka dhigaa ah, xildhibaanada maanta iyo halkaa ku shiray ma aysan ololin waxaa tiilay dalka dadkii dhibaatada ka saari lahaa ha ra-iisul wasaaruhu ha soo xulo ha keeno baarlamaanka ha loo ansixiyo waan gartay Een, aad baad umahadsan tahay xildhibaan cabdilaahi jamac xuseen